Deegaanka Goobweyn waa deegaan ka mid ah deegaannada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana deegaankan caan ku yahay beeraha iyo kalluumeysiga waana halkaa markaasi ay waxaana deegaanka ku nool bulsho u badan beeraley iyo kalluumeysato waana halka ay markaasi ku kulmaan webiga Jubba iyo Badweynta Hindiya waana deegaan markaasi ka fac weyn magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose sida markaasi ay taariikh yahanadu sheegaan waxaana la deegaansaday laba qarni ka hor Goobweyn ayaa masaafo ahaan Kismaayo u jirta sagaal kiiloomitir haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka Goobweyn oo ka warbixinaya taariikhda deegaanka Goobweyn أنا يمن يمن واي masaajidkan qadiimiga oo jaamaca masaajidkan waagii seventy bargash annaga hataa ma dhalan waagii oo u dhisnay bargash waagaasuu ahay bargash haddii ma hayno kun sagaal boqol iyo kowgii iyo shantii waxayd ma naqaano taariikh un baan ku maqnay bargash waa kii oo xabsiga maaragtay weyn oo kismaayo oo hadda laga guuri rabo ilbaabka naasaha leh waagaasaa la dhisay isagana qarnigaasuu ahay talyaanigii waa waagii talyaaniga waaye bargash talyaaniga bugtay waa ha marka khayr allah ku siiyo masaajidka waxaan rabnaa xogaada waa nagu yaryahay in nolo kordhiyo waan rabnaa nagala saacido waan doonaynaa iskoolka hoose dhexe sideedaad waa brimin iskool waaye dugsi sare hadda ilmaha iskool sanadkan ka kalan jibiyey kismaayo aadeen dadka dad iska dan yaro kismaayo kama bixi karaan guriga kira waaye baabuurkii lacag waaye ilaahay waa kuu ruuy cunugii xaggii inta lagama biili karo in iskoolkiina dugsi sare nolo sameeyo weel waa u baahaneen magaalada waa aragtaa waxaan buuro waaye dabacaadkaan kusoo rogmaday wadooyinkii waa webigan markuu wax yar biyaha keeno magaalada laamigu tagaya beeraha waa lagu laabta hadda waa la tabacaa beeraha inkastoo maaragtay suuqu iska xun yahay waa lala xarbiya waxa ugu horreya soo baxay nyaanyadii iyo galeydii adi waxbaa kasoo babaxay dalagyo yaryar ah ayagana suuqu ma leh oo haddii waddankii aba isku xerreereen marka haddii siicanaha oo aan suuq lahayn ma soconayaan goshi kii laga keena kismaayo la geeya kii inta laga qaado kismaayo la geeya kismaayo waxaa waaye suuq ma leh ganacsi yaryaraa yaalla oo dukaamo yar oo macdaar yaryar waxyaaba iyo yaalla imiisada suuqa yaalyaalle iyo ganacsigaas weyn hadda ma leh marka waa u baahannahay yacnaa magaalada in kor loo qaado dalxiis loo sameeyo deegaankii maaragtay la camiro